بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الله وحين كود احترني كتابك أعلام سنة المنشورة للحافظ الحكم رحمه الله تعالى خاصة وحين كود سيد احترني الركن السادس من أركان الإيمان وها الإيمان بالقدر marka casharkaani wuxuu tatimo u yahay oo daba socda ah waan isku number siiyey casharkii hore oo boqol sagaashan iyo afar kana boqol sagaashan iyo afar baynu ka dhigaynaa waa tatima oo waxa weeye waa fawaa'id aynu ka samaynayno oo dhowra aynu soo qaadanayno alimaanu bilqadar maadaama uu sheikhu inoo soo caddeeyey maraatibulqadar iyo waxa weeye tacriiftiisii iyo adiladii iyo siday dadku ugu kala baxeen oo inoo soo caddeeyey dadki inay saddex u qaybsameen qolo qadartii diiday oo inkirtay oo tiri waxba lama qorin oo maraatib alqadar oo dhan inkiray oo qadariya iyo qolodii kaleoo jabriyada oo iyaguna yiri waxa weeye qofku waa khasban yahay oo waxa weeye maaragtay wixii loo allah qadaro unbuu samaynayaa oo qadarka si khaldan u deliishaday iyo caqiidadii ahlusunna oo dariiqii salaf saalix ridwaan ullahi calayhim oo aliimaanu bilqadar waxa weeye iyadoo asbaabtii iyo wax walba lala imaanayo wuu inoo soo sharaxay shiikhu marka gebagabadii ruknigan ayaynu waxaynu soo qaadanaynaa dhowr faa'iido oo muhiima oo aynu ku darayno insha allahu tabaaraka watacala marka waa tacliiq awalan marka ugu horeysa akhi fillaah waxaa inoo soo caddaaday aliimaanu bilqadar wuxuu inoo caddeeyey shiikhu maraatib alarbaca afartii martabadood oo cilmigii iyo kitaabadii iyo mashiicadii iyo khalqigii waxay yidhaahdeen marka culummadu qofku hadduu maraatibtaa si fiican u fahmo oo u aamino waxa weeye markaa waa qof qadartii alle rumeeyey ayuu noqonayaa waayo alqadaru sirullah qadarku waa waxa weeye waa waa sir weeye waana qudraddii ilaahay allah subxaana wa tacaala markaan lagu leeyahay qadarka rumee waa qudradda ilaahay iyo awoodda ilaahay iyo cilmigiisa rumeewa wixii laynoo sheegay oo layna yidhi waa la qoray oo cilmigiisu ku dareeray rumee waayo nebigu atuuna yidhi calayhi salaatu wassalaam kataba allaahu maqaadiira alkhalaa'iq qabla khalqi samaawaati waalardi bikhamsiina alfi sana konton kun oo sano ka hor ayaa la qoray wax alla wixii koomkan ka dhici lahaa waxaana taa asal u ah bicilmihi wa qudratih idan marka waa inaad rumaysaa waxa weeye sidaa daraaddeed baa culamada qaar waxay yidhahdeen sida imaam axmed ee laga wariyo waxa weeye alqadaru aliimaanu bilqadar waa aliimaanu biqudrati illaah awoodda ilahay inaad rumaysid iyo cilmigiisa weeye marka sidaa daraaddeed ayay sidaa culummadu u tawjiihiyeen marka iska ilaali ixdar akhilmuslim dadka ku dhumay qadarta oo waxa weeye u deliishanaya macaasida intay khalad sameeyaan ay leeyihin ilaahay baa qadiray taa lama ogolo oo waa inoo caddeeyey shiikhu waxa weeye qadarka waxaa la ogol yahay in la deliishado oo loo deliishado waxa weeye masaa'ibta markay dhibaata kugu dhacdo iyo markuu qofku dembi uu ka toobad keenay lagu ceebeeyo labadaa jeer buu qofku odhan karaa ilaahay baa qadaray waxaan sida xadiidkii ixtaja aadamu wa muusa taasoo kale oo nebiyullaahi aadam ku yidhi ataluumunii ma waxaad igu canaananaysaa bishayin kataba allaahu calay shay ilaahay ii qadaray qabla an yakhluqanii intuunay abuurin marka sidaa daraaddeed markaa laakiin qadarka looma deliishado macaasida macsiyaa ku jirtaa khalad baa ku jirtaa salaaddii baad ka tagtay markaas ele warmaa tukatid haddii ilaahay qadara waa tukan doona maya waa khalad markaa marka khalad weeye taas ama dadka qaarkood ay yidhahdaan ilaahay hadduu janno ii qadaray waa gelaya looma baahna waxaas akhdul asbaab baa la rabaa caqiidada saxiixa waa inuu qofku qabsada idan fawaa'idda aynu ka soo qaadanayno oon ku soo koobayno waxay tahay ilaa toddoba faa'iido oo muhiima ayaynu ka soo qaadanayna midda ugu horreysa waxay yidhahdeen culummadu al-iimaanu bilqadar yuthmiru waxa uu dhalaa oo miro dhaliyaa oo faa'iidaha u keenaa taxqiiqu tawxiid tawxiidkii buu qofku taxqiiqinaya oo tawxiidkiisii baa xaqiiqo noqonaya qawiya waataynu soo marnay kalaamkii cabdullaahi ibni cabbaas uu yiri waxa weeye aliimaanu bilqadar nadaamu tawxiid tawxiidka ayuu nadaaminayaa oo waxa weeye taxqiiqinayaa markaasuu waxa uu yidhi faman waxada allaha subxaana wa tacaala wa kadaba bilqadar waxa weeye inqada tawxiidahu qofka aliimaanu bilqadar aan rumayn laakiin yidhaahda laa ilaha illa allah anugu muwaxid baan ahay tawxiidkiisii waa kharaab wey sida laalakaa'i iyo ka wariyeen ee aynu soo tilmaannay marka taxqiiqu tawxiid baad helaysaa oo kelimatu tawxiid ayaa xaqiiqa ku noqonaysa kelimatu tawxiidna waa miftaaxu ljanna qofka hadduu tawxiidka taxqiiqiyo dakhala aljanna jannada ayuu gelayaa idan aliimaanu bilqadar waxa uu ku noqonayaa waxa weeye inaad waxa weeye markaas asbaab dukhuuliljanna ayuu kaaga mid noqonaya waayo waxaad rumaysay cilmigii ilaahay waataynu niri maraatibta beydkii ay culummadu ku jamciyeen cilmuhu wa kitaabatuhu wa kitaabatu mawlaana wa mashii'atuh wa khalquhu wa huwa iijaadun wa takwiinu marka cilmigii ilaahay iyo qudraddiisa wallahu calaa kulli shayin qadiir markaad rumaysid ilahay wax walba inuu qoray wax walba inuu awoodo wax walba inuu cilmi u leeyahay taas waxay ku noqonaysaa marka taxqiiqu tawxiid qofkaasi iimaankiisiibaa qawi noqonaya tawxiidkiisibaa saxiix noqonaya insha allahu markaa sabab bay ugu noqonaysaa idkhul janna thamarada labaad waxay yidhahdeen culummadu waxa weeye aliimaanu bilqadar yuthmiru waxa uu dhalayaa oo sabab u yahay bihidaayati alqalbi qofka ilahay inuu qalbigiisa hanuuniyo waayo allah subxaana wa tacaala markuu yidhi maa asaaba min musiibatin ilaa biidni illaah waxaa ka dambeeya waman yu'min billahi yahdi qalbah qofka rumeeya allah yahdi qalbah hee qofka rumeeya masiibadaani inay tahay alqadaa waalqadar oo biqadar illaahi ay ku timid laakiin sababtii bimaa kasabat aydiina ay tahay waa bimaa kasabat aydiikum wa yacfu can kathiir waanay soo marnay marka qofka hadduu rumeeyo sidii uu ku fasiray calqama waa ardadii saxaabada wa taabicii mufasira waxa uu yidhi wa alrajulu tusiibuhu almusiiba fayaclamu annaha min allah waa qofka dhibaata ku dhacday oo markaa rumaynaya ogaanaya inay tahay masiibadaani biqadar illaah markaasuu u hogaansamayaa oo ku samrayaa oo raalli ku noqonaya odhanaya inna lilahi wa inna ilayhi raajicuun fayastaslim markaa kaa wey qofka ilaahay qalbigiisa hanuuninayo marka hidaayatulqalbi ayuu sababkuugu yahay aliimaanu bilqadar qofka laakiin hadduunan aliimaan bilqadar haynin masaa'ibtii oo dhan waxay la noqonaysaa wax kale calaacal iyo shalaytan iyo jazac iyo baa ku dhacaya waxyaalo badanoo waxaad arkaysaa dadku hadallo badanoo ay ku hadlayaan waxa weeye markii masiiba dhacdo ama dhibaata dhacdo qaar baa waxay ku leeyihin waa ka xuma meel baa wax ka dhacayaan mid baa idaacadaha ka hadlaya wuxuu leeya waa ka xumahay wax halkaa ka dhacay waa khalad weeye sababto a wax qadar rabbiya see uga xumaanaysa maaha inaad ka xumaatid laakiin waa inaad tiraahdaa inna lilaahi wa inna ilayhi raajicuun waad nixi kartaa laguma diidana laakiin waa ka xumahay waa kelmad khalada wey maaha inaad ka xumaatid waxa weye waa inaad ra- raalli ahaansho la timaada faman radiya falahu ridaa waman sakhada falahu sakhdu qofku hadduu ka caroodo alqada walqadar ilahay baa u caroonaya allah subxaana wa tacaala idaa axaba qowman ibtalaahum hadduu allah qoom jeclaado waa imtixaamaa faman radiya falahu ridaa waman sakhada falahu sakhdu idan waan ka xumahay haddaad tidhahd marka sida xadiidka nebiga sariixa haddaad tidhahd waan ka xumahay waxa dhacay seebaad qadarti ilaahay u odhanaysaa waa ka xuma waa idaacadaha ay aad ugu badan tahay weliba dhallinyarada oo waxa weeye maaragtay idaacadaha iyo wax ku soo qorqora waxa meeshaa ka dhacay waa ka xumahay buu ku leeyahy qof waa dhimanaya waa ka xumahay wallahi hebel dhimashadiis subxaana allah waa khalad wey waa in la iska ilaaliyo aan la odhan waxaa ee la yidhaahdo ilaahay baa qadaray innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun wanaag inaan ugu ducayno weeye qofka masiibadu ku dhacday taasi waa midda labaad oo aynu ka faa'iidayno midda saddexaad oo aliimaanu bilqadar faa'iidada oo ka qaadanaysa waxay tahay altawakulu cala allah ilahay baa tala saaranaysaa waman yatawakal cala allahi fahuwa xasbuh qofku markuu iimaankiisu qawi noqdo oo aliimaanu bilqadar la yimaado masiibo kastoo dhacda iyo wax kastoo dhaca ilaahay buu ku xiraanayaa waman yatawakal cala allahi fahuwa xasbu buu noqonayaa alaysa allahu bikaafin cabda marka qofku waxa weeye wuxuu taxqiiqinayaa markaa altawakul cala allah jazac kale iyo cid kaloo u qayshanaya iyo hanala soo gaare iyo waxa weeye jamciyadaha iyo xagga iyo hay-aduhu hana soo gaareen waxaa looma baahnaa qofku waa inuu t- ilaahay tala saarsadaa waa in ilaahay la baryaa wa- la ogaadaa waxa koomkan ka dhacaya inay tahay alqada waalqadar wixii ilaahay qadaray inay tahay laakiin asbaabay wax walba leeyihiin marka waa in waxa weeye asbaabtii lala yimaadaa ilaahay la baryaa tadaruc la sameeyaa marka saas ayaa wanaagsan ee maaha in jazac iyo laade ilahay in la tala saarsado waa Ee, fa- ee, thamarada afraad oo aynu ka qaadanayno waxay tahay qofku hadduu la yimaado aliimaanu bilqadar waxa uu helayaa alikhlaas ilaahay buu ku xiraanayaa ikhlaasu alcibaada ayaa waxa weeye u xasilaysa sababtu waxa weeye waxa uu ka dheeraanayaa riyaagii iyo istususkii iyo dalabu sumca wixii oo dhan buu ka xoroobayaa waayo wuxuu ogaanayaa wax alla waxa koomkan ka dhacaya inay tahay waxa weeye allah subxaanahu wa tacaala marka qofkan riyaaga raadinaya wuxuu isleeyahay wanaag aad ka heshi dadka wanaaggii haddaan allah kuu qadarin yaa ku siinaya ma helaysid marka dadka riyaaga iyo sumcada iyo isusu sameeyaa waa dalabulmanfaca wax raadis weeye wanaag bay raadinayaan inay helaan oo dadka ka helaan laakiin haddii aan wanaaggii ilaahayba kuu qadarin yaa ku siinaya marka dadku waxna kuma siin karaan waxna kaama celin karaan wax walba waa biqadaa illaahi wa qadari idan mar- marka ikhlaasu lcibaada ayuu sabab kuugu noqonayaa aliimaanu bilqadar waxa uu midda shanaad oo aynu ka faa'iidayna waxay tahay alkhawfu min allah qofka waxaa cabsidaa ku badanaysa ilaahay buu ka cabsanayaa sufyaanu thawri ayaa waxaa laga weriyey imaamka waxa weeye wuxuu ahaa kathiiru lbukaa aad buu u ooyi jiray oo khushuuciisaa badnaale waa ooyi jiray markaasaa la weydiiyey markaasuu wuxuu yidhi waxaan ka baqayaa inaa waxa weeye eh, allah subxaana wa tacaala markuu qorayay maqaadiirta in waxa weeye shaqi la ii qoray marka ilaahay baan ka baqayaa oo mar walba ilaahay baan baryayaa inuu ilaahay khaatimada ii hagaajiyo idan qofku marka markuu helo arrinkaa wuxuu ku dadaalayaa camalkiisa inuu mar walba camal wanaagsan uu ku jiro nebiguna waatuu aad u badin jiray allaahuma yaa muqalib alquluub thabbit qalbii calaa diinik waa soo marnay quluubu alcibaadi bayna isbicayni min asaabici araxmaan yuqalibuhaa kayfa yashaa idan marka qofkii waxaa la rabaa alkhawfu min allah laakiin sidii axaadiistu u tawjihisay culummadu u caddeeyeen waa inuu qofku daa'iman ku noolaadaa waxa weeye bayna alkhawfi waalrajaa cabsida waa inuu qalbigiisa ku jirtaa mar walba oo ilaahay ka cabsanaya rajahana waa inuu badiyaa mar walba oo ilaahay wanaag uu waxa weeye ka fishaa inuu ilaahay naxariisanayo oo raxmad siinayo waa inuu ilaahay ka fishaa oo mar walba arrinkaa qalbigiisa ay ku weynta waa midda shanaad midda lixaad waxa weeye waa asabru waxa uu ka faa'iidayaa asabru calaa cala almasaa'ib wixii allah qadara inuu ku sabro waayo sabrku saddexba u qaybsamaa sida culummadu caddeeyeen masaa'ibta iyo dhibaatada dhacaysa waa lagu sabrayaa awaamirta iyo daacada lagu farayna waa ku sabraysaa macaasidana waa ka sabraysaa intuba waxay u baahan tahay aliimaanu bilqadar haddaadan rumaysnayn qadarta rabbi iyo wixii allah uu qadaray iyo cilmigiisa iyo awooddiisa iyo wixii la qoray haddaadan rumaysnayn ma sabri kartid marka waa inaad sabirtaa ood noqotaa kuwii allah uu yidhi wabashir saabiriin aladiina idaa asaabatum musiibatun qaaluu inna lilahi wa inna ilayhi raajicuun ma aha inaad jasac samaysid oo sidii munaafiqiintii aad tiraahid waxa weeye maaragtay maaragtay low kaanuu cindanaa maa maatuu wamaa qutiluu waa khada wey inay arrinka noocaas oo kale waayo sababtu waxa weeye allah subxaana wa tacaala wax walba waa biyadii yuxyi wa yumiit wax kasta ilaahay baa waxa weeye gacanta ku haya adigu marka inaad sabirtid oo waxaa la rabaa aad ilaahay u hoggaansantid oo sabirtid ayaa loo baahan yahay ood ogaatid wixii kugu dhici lahaa inayna ku seegaynin waclam ana maa ansaabaka lam yakun likhdaak ama xadiidka kale ixris calaa maa yanfacuka walaa tacjiz ha caajisin oo dadaal laakiin fain asaabaka shayun falaa taqul low annii facaltu kada lakaana kada walaakin qul qadara allah wamaa shaaa facal wax walba qadar bay ku dhaceen marka sabir buu qofkii waxa uu helayaa sabir inuu sabro oo waxa weeye u sabro alqadaa waalqadar ugu dambayntii middaa ugu dambaysaa oo faa'iidada muhiimkaa waxay tahay cizu nafsi ayuu ka helayaa qofku naftiisa ayaa waxa weeye cizi iyo sharaf helaysa waayo waxa uu ka xoroobayaa tadallulkii dadka uu isku dullayn lahaa oo dadka wax ka raadin lahaa oo miskiin iska dhigi lahaa oo wuxuu yidhi fudayl ibni ciyaad faman carafa annaasa waxa weye istiraaxa qofku hadduu dadka garto waxay yihiin waa raaxaysanaya macnuhu waxay tahay ey hadduu ogaado dadka gacantoodu inayna waxba ku jirin ee wax walba tahay biyaddi illaah addaaru annaafic almucdi almaanic allah subxaana wa tacaala biyaddii wax walba inay yihiin cidna iskuma dulaynayo wuxuu ogaanayaa wix ilaahay u qadarayna inuu helayo waxaan loo qadarinna heli maayo taas ayuu ogaanayaa marka waa ka raaxaysanaya sidoo kale xaasidnimada iyo xiqdiga iyo qof baa wax ii diiday oo xaasidnimo u haysid waxaasoo dhan baad ka xorooraysa waayo xasadku waxa weye waa arrin khatara weeye aliimaanu bilqadar haddaad rumaysan tahay xaasidnimadu qalbigaaga ma soo gelayso waayo qofkan ilaahay nicmada siiyey markaad aragtid alxamdulilah bad ilaahay baa siiyey ha marka adigana ilaahaw isii dheh waxaasoo kale laakiin xaasidnimo qalbigaaga ma soo gelayso oo qofkaa walaalkaa ilaahay waxaa siiyey maxaa sidaysid sababtu waxa weeye waa qofku ilaahay doona buu wax siiyaa kuu doonana waa ku ciriiriyaa marka waa alqadaa waalqadar calaa kulli xaal marka khulaasatu alqowl aliimaanu bilqadar waa nadaamu tawxiid qofku hadduunan ku dadaalin aliimaanu bilqadar tawxiidkiisu waa dhaawacmayaa waa inuu markaa u hoggaansamo sidii dariiqii ahlu sunnahana uu maro oo waxa weeye uu sidaas salafu saalix ay sameeyeen uu sameeyo insha allahu tabaaraka watacaala marka kabacdi waxa uu gelayaa shucabul iimaan ayuu inoo dhex geli doonaa halkaasaan ka sii wadaynaa walxamdu lilah rabbi alcaalamiin